أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diradda jimcaha oo maalin weliba oo jimco ah xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka maanta waxaanu ku lafaguri doonaa waa sidee xaalka dowladda federaalka laba sano kadib doorashadii xasan sheekh waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya nabadoon xasan aadan nuur quuri iyo nabadoon axmed cabdi cismaan golis mar kale kusoo dhowaada barnaamijka diradda jimcaha waa hagaag markaana waxaan si toos ah u gudagelaynaa faaqidaadda barnaamijka diradda jimcaha oo toddobaadkani aynu ku faaqidi doono laba sano kadib doorashadii xasan sheikh iyo xaalka dowladda federaalka laba sano ayay jirtaa dowladda federaalka hadda waa maxay xaalka ay ku sugan tahay xilligan waxay labadii sano ku soo qaadatay dagaallo haddana dagaaladii waa ay ka joogsatay si iskeed ah arrimahaas ayaan ku eegaynaa barnaamijka waxaan soo dhoweynayaa martida nagala qaybgelaysa barnaamijka waxaan marka hore soo dhoweynayaa nabadoon golis waa dhowahay waa dhowahay waana mahadsantiin waa dhowahay nabadoon golis marka koowaad haddii aan taariikhda dib u milicsano maxay ahayd sababta uu dagaalka ugu dhawaaqay xasan sheikh isaga oo aan diyaar u ahayn asbaabaha keenay aniga sidan islaahay asbaaba diyaarsanaay markii horeba oo asaga doorashadiisa ka horba la diyaariyey asagana in loo doorto qorshe meesha yil inuu ahaan dareensanay in dhinacan lagu dayo xasanna waxaa loo tala saartay oo loo wakiishay inuu dagaalkan dhaqaajiyo dagaal qorshaysan oo ahaayo doorashadiisa ka hor qorshaysan waa sidan islaahay ta labaad howshan camalkan saacad kasta iyo maalin kasta iyo bil kasta iyo sanad kasta wusukna way daraasaynayeen horumar iyo taqadum uu camalku samaynayay arkayeen haddii ay qiimeeyeen ay sanado kale kusii daraan sanado kale kusii joogaanne inaan loo adkaysan doonin ayagana hoos dhacaa ku socday way dareemeen waxaa la yidhi wixii lagala kulmaaba ha lagala kulmo waa in fooda la geliyaa oo in lagu guulaystay u dhowdahay wax asal ka weyn oo gaala meel dhigatay ahay ninkii loo diri lahay oo asagu ahay oo loo doortay asaaba saaxada lagu keenay sidaas ha ku dhawaaqa markuu galayna waxaa la islahaa dagaalka hala tijaabiyo nimankaa lasoo afjari karo waana lasoo afjari karaa aaminsanaayeen dagaal uusan ajantihiisa lahaynna waa ku dhawaaqay dagaal maxaa kaa imaan kara hadda kolleyba waa la jabi lahaay oo kororka iyo siyaadada ku socoto camalka hadday sii joogto jabaa u muuqda marka jabka fadhiga yaan lagu suginna way ka ahayd midda kale aniga khaasatan waxaan aaminsanahay raxmaanku ciddou ma ogtahay uu u hiilin rabo meel buu usoo marsiinayaa meel aysan ka filayn ayuu usoo marsiinayaa anagu xamladan uu soo qaaday mujaahidiinta fursad qaalihay u ahayd waa sidan isleehay fursadahaas waxaa ka mida in gaalana jabay u ahayday islaamkuna horumaray u ahayde horta dhiig hadduuna daadan lama hormaro waxaa isna barnaamijka diradda jimcaha marti inoogu ah oo nagala qaybgelayo nabadoon quri nabadoon quri idinku ka waxgarad ahaan siiba gobollada dhexe markaas uu xasan sheikh dagaalka ku dhawaaqayay talooyin ayaad hawada u mariseen oo ah in uu ka fiirsado dagaalka markaas maxaad idinku arkayseen annagu waxaan arkaynay deegaan dad markay deggan yihiin lagu soo duulo soomaalidii hore waxay dhihi jirtay ee xaaqinka unbaa dhammaadee dhulku ma dhammaado haddana intaas in la eg xasan gurguurte markii la doortay daqiiqada intuusan joogin wuxuu dadka muslimiinta ku iclaanshay dagaal aan waxba loola harin waxaanaan arki jirnay qof hadduu mas-uuliyad qaado deetana mas-uuliyadba maaha inuu iska maaragta magacaaway aheede hadduu qof mas-uuliyad qaado qof u qalma yahay inuu marka hore indhaindhayn iyo qaymayn iyo caramar ciidamadiisa ku xisaabtamo say isugu xiran yahay ku xisaabtamo maalka uu haysta ku xisaabtamo cidda kasoo horjeeda ku xisaabtamo dagaalka sugaya ku xisaabtamo maadaama uu marka uu xilligaas ka hor afar sano soo hayay waxaan islahayn waxbaa ka waxbuu ka fahmay oo dee caqli baa u kordhay laakiin teendhadii uu markii lagu doorto isagoo ku jira ayuu ku dhawaaqay inuu dagaal gelayo waxaa noo soo baxaysa xasan marka labaa meelood midna inuusan qaymayn cidda asaga la socota iyo waxa ay yihiin iyo dadnimadeeda iyo maaragtay iyo tayadooda iyo maalkooda iyo tirsigooda inuusan warba u hayn inuusan dhinacaas qaymayn ka samayn dhan kalena inuusan qaymayn ka samayn ee dad muslimiina oo diyaara u diyaarsan inay ilaahay cadowgiisa la diriraan ka maaragtay u diyaargaroobay iyo ilaahay subxaanahu watacaala iyagana abuuray isagana abuuray dagaalkiis inuu iclaanshayna kuma xisaabtamin oo mid adduunyo oo maaliyana ma unan fiirin midda aakhiro oo cadow ilaahay inuu la socdo ilaahay dagaal u iclaaminayana ma fuurin qof kastaba marka caqlile ama ehluxalli walcaqdiya ama dee og inuu waagu dhanacaa bari kasoo baryaya waxaa u muuqatay xasan inuu haadaan dheer iska tuuray maaliyanna inuu isaga tuuray diiniyanna awal uga dhacay marka odayaasha iyo cid kasta iyo culummada iyo cid kasta waxaa u muuqanaysan xasan waddadii dagaal oo rag laysaga dhici jiray oo lagu xisaabtami jiray inuusan ku jirine nimaan dalka joogin war uu u meeriyey inay ahaayeen waxa uu sheegayay ee waxa isaga ku soo dhacay ama caqligiisa ka yimid inaysan ahayn sidaasan ayaan warka ku nir nabadoon golis dagaalkaas sida uu u bilowday iyo hadba maraaxiishii uu maray marka aad eegto maxaa kuu soo baxayo qiimeyn ahaan horta dagaalka sidai u qorshay way xooganeyd ciidan fara badan iyo imkaaniyad wax walba waa loo diyaariyey oo ciidanku dagaal tegi lahaa iclaanka ha noqoto wadaad xumo xagga diinta ka hadla ha noqoto kuwa ganacsiga iyo macnaha iyo dhaqaalaha ha noqoto jeyska ciidamada ha noqoto hobka ha noqoto waxaan loo diyaarino maba jirinba laakiin waxaa ka maqnayday waxay ku socdaan hadafkay ku socdaan muxuu yahay ha nimankay u socdaan maxay yihiin labada awoodood haddii laisbarbardhigo wax laisbarbardhigi kara ma ahayn dhanka maadiga dhanka maadiga laakiin waxayna ku xisaabtameen dhanka macnawiga xagga taageerada rabbi iyo nimankan maxay ahaayaan iyo nasriga diinta ka imaan kara iyo iyo waxay ayagu ku duulayeen ayaa wax isdiidan ahaa oo hadda mujaahidiinta awoodtoodaa ma ahayn laakiin waa kaalmo ilaahay kaalmeeyey oo siiyey ayay ahayd hadday intay la yimaadeen toban jibaarkad la yimaadeen ilaa allah waa sii lahaa intay toosan yihiin marka horta waxay ahayday noocaas oo ahaa waa haysteen maadi waa haysteen tiradiis cududiis nacamlayntiis idaacadihiis buunbuunintiis hal kelmo oo kaloo cidag oo laga sheega idaacadaha iyo media waaba laga waan ayaga ahayn bulshada bulshada aan dadka soomaaliyeed qaarkiis oo aad u xun oo dadka fiican aan ahayn soomaalida boqolkiiba intaas waa fiican tahay waa dad diintooda jecel laakiin intii xumeed waa ku shilin beeleen dhaqaal ahaan useedii gaaladuna waaba ka daran tahayba marka wax walba uu haysto maadi ah waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diradda jimcaha oo aan ku eegayno laba sano oo dagaal ah kadib sida uu yahay xaalka dowladda federaalka markani ansiyo nabadoon quri nabadoone dowladda federaalk waxa ay bilowgii dagaalka isku dayday in maleeshiyaad macwiisley ay ka qorato qabaa'ilka qaar iyadoo markaasi u sheegaysay inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo saddex bilood ah uga adkaanayso hadda ka waran wacyiga maleeshiyaadkii iyo dadkii dowladda federaalk ay sidaa u sheegaysay ciidamada macawisleyda laleeyahay horta marka koowaad waa mooryaantii deegaanada joogtay oo dadka dhici jirto isbaaraaleyda ahaa oo shareecada islaamka iyo dadkeeda ka cararay marka labaad waxay diriiskii ka baxsheen oo jawaan iyo macawise u duubiyeen kuwii calalawuusta ahaayo ayaga ay ciidanka milatariga ku sheegayeen ee kuwii marka deegaanka joogay oo macawisleyda ahaa oon beriga horan ka digaynay oona lahayn war diyaarada ari ilaalin maysee iska ilaaliya hadda masiirkoodu wuxuu ku dambeeyaa in jaahwareer ku dhacay oy riyihii yaraa iyo awrtii iyo halihii meesha joogana ka teglayihiin deegaankii ay joogeen iyo dadkii ay joogeenna ay ka fidnoobeen oo ku dhacday dakano diineed ay galeen nimankii awal shirqoolay oo yiri waxaad noqonaysaan ciidamo maaragtay halgamayaalana ay been inay u sheegayeen ay ogaadeen marka kuwaasi hadda masiirkoodu waa iska daba wareegayaan waxay marayaan inaysan ciidamo dowladeedna ahayn dad shacab ahoo deegaankoodii joogoo fidnada ka nabadgalan ahayn cid u maqan lama arko mid kastaahi qore a kaahoo laba qore xabadood ku jirta ayuu meelaha la cararayaa oo habeenba geed ku dhuntaa marka waxaa la dhihi karaa kuwaa masiirkoodii wuu lumay insha allahu tacaala cid kastoo diinta islaamka kusoo duushana masiirkeedu waa lumi doona horta sideedaba qofku waxa uu iska sheegay waxba ma tarayaan anigu hadeer waa dhihi karaa dowladda maraykanka waxaan kusoo afjarayaa laba maalmood afkaygu waa karaa haddaanan xishoonayn idaa lam tastacii fasnac maa shiita waaye marka sheegashadaasi inaysan waxba ka jirin aysanna jiri doonin dad dhan oo islaam ahoo ilaahay kitaabkiisa u shaqeynayo deegaan badan oo soomaaliya inteeda badane xukumaa saddex maalmoodaan kusoo afjarayaa ama saddex biloodaan kusoo afjarayaa waxyaalaha khiyaaliga ahoo aqli xumada ahoo damiir la-aanta ahoo feker la-aanta ahoo xisaab la-aanta ahoo ka muuqda xasan gurguurta iyo kuwa la jooga ayay ka mid aheed meeshii ayay ku baabahday iskadaa saddex bilood iyo saddex sano inay ku afjaraane ayagiiya hadda waxay joogaan in lasoo afjaro laba sano kadib oo weliba maaragtay intaa rafaadayay oo dhacayay oo waxoodii kala burbureen oo kala daateen oo maal dhammaaday oo dad uga dhammaaday waxay keeneenna lama arko hadeer daraad wuxuu lahaa ciidamada amaran siiyo haddana saddex biloodan ku afjara saddex biloodan ku afjara haddee ma dhammaato waa war la iska yiri radi war iska iska iska hadalawo nabadoon golis dagaalada haddaan ku laabanno dagaaladii ugu waaweynaa ee lagu kala baxay sida cows weyne galcad iyo kuwii la midka ahaa saameyn intee la eg ayay ku yeesheen dowladda federaalka dagaalada hore hadda kuusoo sheegay waxay ahayn karjibin karjibinay ahaan dagaal oo ahaa faraha looga gubtay laakiin kuwa dambe quusinaa la yidhaha robad raacin dagaallo waxa lagu qaaday uusan ka soo waaqsanayn oo xataa nin nin wax u sheegi kara la arag oo sargaalka xeryaha la galay joogay dibdaba aan wax loogu sheegi karin askartii ka soo badbaadoo farakutiriska ahaydna dibdaba aan loogu celi karin saaxada jab waxay jabeen oo maxrukooyinkaas sida cows weyneoo kale galcadoo kale celadoo kale muxuu ahaayey meelaha qaarkood baruujeedoo kale burujeedoo kale muxuu ahaay goobaha maa tiri karaaba waxay ahaayeen afjarkii ugu dambeeyey laguna quuseeyey taageeradu taageerayaalkeeduna ay doonta uga dhaceen taageerayaalkeeduna doonta uga dhaceen gaalana ay ku ogaatay waxay bixiyeen inay khasaare ahaayeen oo bixintii dambe ku adkaatay garguurtana soo noolayn wuxuu taageeraha oo dhan macalkuul daba ordaya ay ka leexdeen qaarkood ay ka hor yimaadeen oo u jawaabeen kuwii dagaalka kula jiray u jawaabay oo yidhi waad waalan tahay marka dagaalkaas wuxuu xiday dasiibkii ugu dambeeye u ahaa isbeddel lama filaana oo ayagiiba ka yaabiyo gaalada adduunka ka yaabiyey oo dadkii wax magaratadahay ka yaabiyo wixii wax taageeri jiray oo daba saacbii jiray ay gacmihii afka saareen ayuu noqday hadda marka asaga dhinaca taageeroo dhan waa uga dhammaatay dhaqaalihii faraha badnaa layska bixin jiray waa lasoo afjira been abuurka ahayne maanta kun ma bixinayaan dadkii dibadaha oo qurbaawiga ahay oo qurba joogta lalahay qaxooti joogaan u aqaan anige qurba lama qaxooti jooga la xerya qaxooti ku jira waxay haysteen oo gaale ay ka soo shaxaadeen ay wada bixiyeen qurba joogta inta fiican kama hadlaayo dadka wanaagsan kama hadlaayo laakiin qurba joogta sheega waa isla naqaanaa ay lacag ku lacag beeleen maanta qofkii dagaalkiisii soo war sheega war kama aqbalaya dhaqaalana ma hayo nabadoon quri hadda ka waran siyaasad ahaan dowladda federaalka sida xaalkeeda uu yahay soomaalidu waxay tidhaahdaa neef la gowracay geeda kama waabto si kale haddaan u dhigno neefka markii la bireeyo meesha ugu dambaydo saynta la yidha ayuu marka u dambayda kilkilaa oo naftu ay ugu dabamartaa dowladda xasan gurguurta marka sayntiibay kilkilaysaa laba weji haddii laga fiirsho dadkii soomaaliyeed oo qabaa'ilaadka ahaa oo ayagu ay lahaayeen waan xukunnaa labalaba ayay isugu direen gobolada dhexe waad maqlaysay gobolka gado waad maqlaysay shabeellada dhexe waad maqlaysay galguduud waad maqlaysay waxaad moodaa qabiilba qabiilku u dhowaa inuu cunayo waxay ka mid tahay faashilka dowladda xasan gurguurta ka muuqda ilaahay baa ku mahadsan dhulka xarakada iyo sharaac islaamku lagu dhaqa waxaas kama jiraan midda kale dee dowladdu waxay dadka u sheegaan sharci baadilahoo ayagu ay qorteen inay dhoodhoobaan sharcigii baadilkaahoo ayagu ay qorteenna uu maaragtay ayagii ku xadgudbayaan shaloy taariikhda muslim muslimka aheyd afar waxaa la ii sheegayey in baarlamaankii dowladdu cid kastoo dowladda kasoo horjeeda aadan madoobe loo gudbiyo leys oo baarlamaankii laga celiyey cid alla ciddii kasoo horjeeda dowladda oo layiri ma geli kartaan awalna waxay diinkooda baadilka ku qorteen qof waliba wuxuu rabo inuu sheegi karo fakarkiisana ka hadli karto waxyaalaha burburinaya ka mid tahay waxyaalaha burburinaya waxaa ka mid a miyoonkan maanta oo hadda aan joogno bishu san tahay waxaa loo fadhiyaa bedelkooda taliyaashii ciidamada markastoo qidada ciidanka la bedelo oo baarlamaanku isqabsado oo golaha wasiiradu isqabsadaan oo ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu isqiyaamaan haddee waa dhacdo dhici jirto waan arki jirin warkaas waa markay burbureen weliba waxaan isleeyahay kuwii kale xoogaa ayay jiitami jireen midda xasan hal mar ayay faniini doontaa inta wejiyo iska haysato dee maaliyana waa u burbureen caskariyana waa u burbureen caqliyana waa u burbureen horta xasan iyo siyaasiyiinta kale iyo siyaasi kasta oo ilaahay shareecadiisa wax kasoo horjeeda ka shaqaynaya marka horeba hadaf ma leh yoolkiisa ugu weyni jeebkaaga maxaa geli kara waaye xilkaas haddaa hesho maxaad ka heli kartaa meeqa guri baad dhisan kartaa meeqa wadamadaas baasaboorkeeda ma heli kartaa kuma jirto xataa isagu dalka ha xukumay inuu wax sii xukumo kuma jirto marka markii horeba run laysuma sheegin ee beenay ku wada socdeen ninbana qandiga waxaa ugu jira wax u gaara wax guudna awalan laga shaqaynayn xasan markuu meesha fadhiistay dee dantiisii gaarka haduu jeebka kala soo baxo lagu ogaa ayaguna dantoodii gaarka ahay iyo lacagtii ay ka rabeen ay ka waayeen sidaas unbay isu hayhaystaan isuna qabsan doonaan dhammaanbaa dhaqankooda iyo dabigooduba waxay yihiin dadkan ay sheegta dimuqraadiyadda ka shaqeeya inay maalina isla qayliyaan ayagoo wada socdo maalinta dambena kala qayliyaan sababta wuxuu mabda male hadduusan mabda lahayn oo qofku qofkan shay ku xariirinayo oo ku dhowranayo oo caqiidaa oo ka dhexeeya uusan jirin qadada markuu ka waayaba waa ku qaylaya kaasina waa ku qaylaya ilaa qadadii meelay u saaran tahay marka mabdaood wax mabda la yidhaahanba jirinba dowlada shisheeye ayaa si mid kastaa dhexda ugu xiran yahay sida daanyeerkii baasaboorkiisuu wataa subaxdii markuu shirka inta kasoo qayb gala gurigiisa kusoo noqdo ama intuu shirkaba ku jiraba dowladda uu ka tirsan yahay online ayay ula socotaa waxa uu samaynayo iyo wax uu ku hadlayo marka dad xoraba ma ahan caqligooda xoro ma ahan diin haba sheegin dalka xoro ma ahan xilkay hayaanna xoro ma ahan marka wax mabda oo ka dhexeeya haba yaraatee ma jiraan waxaan marka dareemaynaa inay dowladda xasan gurguurta waxqabad iska daaye wax aan u qabsoomo la fahmi karaahi dadkii soomaaliyeed uu qandaraaska ku qaatay inuu laayo horta waa la-deen waa baabi'iyey dalkii soomaaliyeed oo uu qandaraaska ku qaatay inuu gaalo ku wareejirana gaalo afka waa uga sheega laakiin ilaahay mahadiis kuma wareegi doonto oo rag ka difaacda ayay leeyihiin marka xaalka dowladda soomaaliyeed war isku soo laaye waa neef la bireeyey oo lagu madaxii naftii kasoo dhacday lagu hore ka dhacdo lagu dambe ka dhacday oo meesha yartaa hawsayntaa nuxnuujin baar kilkilaya ayay la mid tahay nabadoon golis ugu dambeyntii dhankaaga haddii dowladda federaalka militari ahaan aad ka soo waranteen siyaasad ahaan xaalkeeda sidee ayuu yahay ka waran horta kii caskariga waa ka meydadkoodii meelaha lagu duugo ilaa hadda lafahooda geelo uu cunaayo oo habaal wadareedyada loo dadka tuulooyinka iska aaseen waa kii hadda habeen dhoweed murtadku ka hadlaya u lahaa toddoba boqol iyo konton askariyaa nolol iyo geeri ana ku hayn dagaalka cows weyne waxay qariyeen iskaba dhaaf marka dadkeen dhaeeday ku arkayeen kaas horta caskariga meesha askarti way ku baaba'een oo askar u noolo oo maanta inta ka soo noqota meel la dejiyey lagu howlgalaho ma jirto tallabaadkii dagaalkii xamladii xalmadiineedka ay ku sheegeen ay haweenkii isugu keeneen iyo kuwa culamaa usuuga ah ayadana fadhigii ayaa ummadda soomaaliyeed oo dhammaba ka cambaaraysay intaasa war waxay soo saareen oo natiijahuna maba jirinba ee soo saareen ha la galo iyo ha la dhaafo midna soomaba saarinba ummaddiina waaba la yaabto ilaahay baa fashilaya magacxumadooda inay qaataan ummaddu qaadato ee aragto fikir xumadooda diin la-aantooda waxay ka shaqeeya inay ummaddu hal mar aragto ayaaba ilaahayba meesha isugu geeyey soona noolaa maayaan xataa shir dambe isagu imaan maayaan kuwaas ummaddaaba kabaynaysa haweenkaaba caay iyo dumarka iyo ilmaha iyo carruurta waaba lala yaabayba marka kuwaasna fashilka guda ilahay wuxuu meesha isugu keenay inuu ceebtooda bannaanka soo dhigo nabadoon qori waa gebagabadii muxuu kugu muuqdaa masiirka dowladda federaalka maxaasaad odhanaysaa dadka ku dhagaysanaya dadka dhegaysanaya laba qaybood waaye dadka muslimiinta oo soomaaliyeed oo dalka jooga oo dibadda jooga waxaan leenahay shalay xasan baa loo gacantumayey daraadna farmaaja loo gacantumayey xasan waa kasii horeeyey halkiibay weli joogtaa bal waa kasii liidataa mid kasta oo la keenaana sidaas bay noqon doontaa ama waa kasii hoos maraysaa waxaan leenaha waqti iyo feker iyo caqli iyo maal dambe haysaga bixinina dadka muslimiinta waxaan leeyahay sidaas dadka isaga la socda waxaan leenaha baasha way kala tagtay diyaaradaha in lugaha lagu dhago ayaa soo dhow war nin walba geedku intuusan kaa kordhicin ka hoosbax geed weyn baa jebaya waa qajajacleya geedku waa dhici rabaa dhinacu ka soo go-an yahay meel yar buu iska haystaa inta ay hal macariko xooglii ku dhacda ayaa u hartay waxaan leenahay oon caqligayga coddheer ku leeyahay dadka la socda xasan gurguurto ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama askari ha ahaado ninkii dalka ka carari karaana ha isaga cararo ninkaa carari karina dadkiisa muslimiinta ha ku soo biiro ilaahay ha uu toobad keeno shareecada islaamka ha isu soo dhiibo intaas ayaan kula dardaarmaya haddii dhinac siyaasadeed iyo caqliga aan ka barannay iyo garashadeena aan fiirino horta wax dad leeyahay sidaedaba meel laguma gaaro nimaa hadda ka horgabay wuxuu yidhi waxaadan lahayn wiilkayow laguma weynaado haddaad waa ku joogtana nin lihi weel isugu geysay dowladaha shisheeye awalba inay dalka iyo dadka isku diraanay rabeene soomaaliya inay waxu qabtaan ma rabin xasan iyo wax lamidahoo la diri karay arkeen ayaguna dee waa ku dhaqaala burbureen wakhti badanna waa ku gurayeen hadda waxay u muuqataa inay joogaan caano daatay dabadooda la caynshaa waxa yarkaah u haray ayagiyaaba fakriyo isdilayee inay caynsadaan ayaga duruufaana la gashay hadda maaragtay danbaad biday haddii aad i weydiisay dowladda federaalka masiirkeeda sanadyada soo socda anagu uma haysto inay sanadii gaarayso bilaha soo socda in insha allahu tacaala isbedel weyne ku imaan doono ayna dumi doonto ciddii dalka meel ay uga cararta taqaanina carari doonto ciddii kalena shareecada islaamka usoo hogaadami doonto ay soo socoto insha allahu tacaala wixii afghanistan ka dhacay dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diradda jimcaha oo toddobaadkan aynu ku faaqidnay laba sano kadib doorashadii xasan sheikh iyo xaalka dowladda federaalka waxaa barnaamijka inoogu marti ahaa oo inagala qaybgalay nabadoonno golis iyo nabadoonno quri oo labadaba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية ريود أنت يا أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون